bal anugu jirta dagaalkaasi maanta waa dhacay adiga dagaalkaas weynna ma ahayn ee dadgooyooyina sameeyeen taliyihii hore ee guuto lixaad isla markaana ah hadeertaan taliyaha qaybta lixdanaad jenaraal ibraahim aadan mirow ayaa labadan beri maxaa maaragtay wuxuu ku sugnaa maaragtay gobolka shabeelle hoose qaybo ka mid ah gaar ahaan degmada laweyn maaragtay eraboorkeeda ee belibuugle marka garankii u socday meesha layihahdo waaga iyo dhulkaas u socday marka garankii marka kulley ayay waday markay ogoleen dagaal badanaa ka dhacay marka kulley waana maaragtay laga mudadiinti baa loo celiyey haddana markii lasoo laabana haddana mar kale wadada galeen alxamdulilah waana laga guulaysaday wax dhib weyn ma jiro laakiinse kulley insha allah waxaan rajeynaynaa hal nin ayaa meesha maaragtay maaragtay ku geeriyeeday oo nin sarkaal ahaa magarantay dadka sarkaalka geeriyeeday magaciisa wuxuu ahaa darajadiis maxay guddiga ag tahay darajada kulley saraakiisha ciidamada reediidanta ee gulitada laakiinse maxaa la yidhaahdaa howlgelinta inuu qaabilsanaayo ayaan filayaa maxaa la yidhahdaa gulitada ama operationka inuu qaabilsanaayo filayaa nin sarkaalo runaanti aad wanaagsan oo fiican buu ahaa runaantina asoo soomala ayuu geeriyeeday oo maanta uu waddankiisa soo dhisay laakiin sarkaalka britiishka marka laga soo tago sarkaalka britiishka ma qarsoomayso laakiin askar badanaa sidoo kale dagaalku ku dhimata igu maqaala ah maya maya halka halkaas ma sarkaal baa wax kasoo gardhaale xataa ma jiro qof xabad kale ee surta xataa ma jirto halkaas sarkaal ayaa maaragtay noogu geeriyey maanta ciidanka dawladdeeda soomaaliya waana rur ahaantii ay tacsiinayna qoyskiisa waxaa leenahay wuxuu ka baxay ummadda soomaaliyeed nin qaran buu ahaa nin maaragtay dhiigiisa u horay inuu ummadda soomaaliyeed waddankeeda maaragtay uu nabadgeliyo kusoo dagaala ayuu ahaa aad iyo aad ayaan ugu tacsiinaynaa inaal cumar sheekh maxaa la ahaa sarkaalkiina sare cumar sheekh ma garatay gartay marka la eego dhanka kale xaaladda gobolka ka waran iyo amniga guddiga abtaax iyo arrimaha kale gobolka ka jira iyo xagga maamulka iyo warbixinada siiya abtaax xaji cabdulle waxaa kaloo jirtay maanta degmada abgooye ayaa maaragtay safar kusoo gaaray marka degmada abgooye imid maaragtay meesha aan martaqaadku lahayn oo wasiirka beeraha noo yimid professor baafo oo run ahaantii aada u dadaalay beeraleyda yaryar oo danyarta ah oo aan awoodin inay mutawaro helaan ayaa hay-adda qadar khayriya aba walaalaheena shacabka qadar ayaa maaragtay bees ay keeneen ilaa iyo afartan xaba oo motoor ku keeneen oo ilaa hal kilomitr motoorkeeda u yaraan oo yaraadi karo marka dadka beeraleyda yaryar oo in la taaqulay u baahan baa lagu taaquliyey adigoo taas ay keenayso in dadkaasi maaragtay xiliyada soo socda ay noqdaan beeraley mar dhex noqdaan marka dhaqaalaha wadankana taas waxaweyn ayay ka taraysa wax soo saarka xagga qudaarta xagga geesmoodyada iyo xagga guud ahaan maaragta wax soo saarka badarka iyo maaragtay sunta galeyda madadada digirta noocyada kala duwan kale waxaa jira isqabqabsi iyo dagaalo beeleedyo gobolka shabeelle hoose ka jiray arrintaas waxaa loo abtaa laga gaaray xaji maxamuud weli xal lagama gaarin dhanka degmada marka haddaan ku arko dagaaladii ka jiray ilaa iyana number conton dagaaladaasi si maaragtay ciyaar xoogeysteen aan dhihi karaa marar qaarkood kadib markii walaalaheen ama saaxiibadeen guddoomiyaashii hore degmooyinka gobolka banaadir ee xiloodka maaragtay laga wareejiyey qaarkood markay kusoo biireen dagaalkii oo ah xal u raadineyna oo meel fiican ay noo maraayaan ayay maaragtay walaalaheena maaragtay meesha ayay iyo ciidan maleeshiya ay wataan oo ciidanka dowladda afrika ciidan aan kamid ahayn hadday tahay asluub hadday tahay briis hadday tahay nawasuud hadday tahay military ciidanka maaragtay xoogga maaragtay maaragtay aan kamid ahayn ay la yimaadeen taasi oo keentay in qabaa'ilada qaarkood ay kasii gareedaan ila oojiso dagaalka meesha ka jiray taas oo keentay wadada in la mari waayo oo baawar badan la gubo dagaal dhaca isbuuci marka u yaraato afar maalin shan maalin dagaal ka dhaco marka aad baa u jeclaan lahayn in odayaasha waxgaradka iyo inta madaxdooda joogto oo maaragtay ogna in dagaal waxba aan lagu keenaynin inay u kacaan ee garabna lagu siiyaan si dagaaladaas loo jooji lahaa xoog iyo xeelo intala lagu bixiyo haddii ilaah raalli ka noqdo dadkaas kale walaalaheena oo maaragtay gudoomiyaasha hore degmooyinka gobolka banaadir qaar ka mid ah iyo qaar ka mid ah waliyaasha hore ciidamada oo qaar oo shaqada laga xasilay iyo waxaan ka codsanayna walaalaheen iimaanka allah idin geliyaa leenahay walaalow labaatan iyo shan sano danjiin mar lagu shubo oo dunta lama arkin oo sii hori jirtay walaalow iimaanka allah ku geliyo nin qarannimada shaqeeya noqdo hadda shaqayaadkiina noqdo dad qarannimada soomaaliya bulsa dib u soo celiya calanka soomaaliyeed taaga ha noqonina dad beeraha isku sii dira ha noqonina dadka beeraha soomaaliya isii weriya ha noqonina meeshii maaragtay doogta ee dadkii maaragtay ka dhiigiya ama dhibaato sii gaarsiiya ama sii weriya ha noqonina dad soomaaliyeed aheedeen muddo isu dagaalamayeen in degmooyinka qaarkood maaragtay wadanka maaragtay nabad lagu soo dagaalo haddana maanta in degmooyin kale oo badan kale oo dariskeeda ah maanta ah runtii ciidan aa la imaataana culays nagu soo kordhisaan wahanta walaalayaal aad baan u nahay walaalaheena yahay saaxiibadeena waay waanu isnaqaanaa waa wada hadalnaa waa u naseexeynaa waxaan sheegnaa in qaranimada soomaaliyeed in lagu soo xili karo in qof walba intuu ilaahkii imaansado oo la isku darsado ummadda soomaaliyeed waxa dhan walba kii tuuganla iyo kii degmanla iyo kii labaatan degmanla iyo kii toban gobol degmo wixii annaga inta isku darsanno oo waxa caloosheena iyo dhaxdana aad fiirnan inta ka tagno aan fiirino adduunka marka u maraya maanta aa ujeedid oo maaragtay wadamada tiriska naga kaliya meeshii maraya aad fahmi kartid wadamada kale adduunka hore tuulada kaxa aad fahmi kartid waxaweya walaalaheena soomaaliyeed gaar ahaan guddoomiyaasha hore qaar ka mid oo kulligooda ma dhihi karo maamulkooda ma dhihi karo laa qaar ka mid oo walaalaheena walaalayaal qarnimada soomaaliyeed ha noqonina kuwii jilbaha u laaday ha noqonina kuwii lugaha ka gooya ha noqonina kuwa gacmaha ka gooya walaalayaalo meesha dadka ka warinahedeen waxaafada halka shaba adiga adkeeda ilista aaweytid oo maleeshiyada aaweytid laguaayo hal doolba ama laba doolbay jirtaa haddii la isku daro lacagtaas maalintaas adlaan kaga qayb qaadanaysa waxay noqon kartaa shan kun ilaa toban kun oo doolar walaalo adoo dagaalamin ayaa toban kun oo doolar nabada kaga qayb qaadan kartaa taas oo keenaysa in ummadda soomaaliyeed nabad ku wada noolaadaan qarannimo la gaaro